waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali waxa weeye waa meel yar oo aan ku beeranayno qudrad waxaan kaloo aan rabnaa oo nala baraya iyadana oo naloo ballanqaaday jiiska sida loo iyo loo sameeyo iyo malabka sida loo loo abuuro asagana marka hadda meesha hadda waanu caro dhignay wixii hadda ka dambeeyana biyihii baan ku shubaynaa ayaamo kabacdina mirihii baa lagu beeraya qudradda oo kala nooc nooca waa garta maxaa idin ku dhaliyay markii hore inaad meel noocaas oo kale oo dhul qudaar lagu beera aad dalbataan
waxaan ugu dhaliyey waxaa jirtay meel baan tagnay anagoo raadinaynay qolo naga caawisa migration-ka wax saasa meesha laba jeer markaan tagnay dadkii meesha organise garaynaya baan la hadalnay markaan la hadalnayna waxay noo sheegeen inayna waxaas awoodin laakiin ay noo awoodaan cookin iyo guardian sida qudradda iyo waxaas loo beero wixii markay nooga sheekeeyeen waxaan nidhi waanu rabnaa marka waxay dhaheen weel baa idin tusaynaa qolo oo barmaysku ay saasoo kale u beerteen meesha idin geenin haddaad ka heshaan markaa kabacdi sameeya aduu dhowr beri bay meeshiina geegeynayeen anagoo badana nagu celcelinayeen qolyihii baan u tagnay qudaartiyo orgaanigoo sidii waddankeena camalahoo de adugu intaad biyihii ku shubata aad soo goorsanaysid baan dhowr jeer kasoo guranoo nala siiyey maraan gadgadanay maraan free nalagu siiyeyba kabacdi anagi waxaan dadkayga kooxdeeda marka waxaan koosannay inaan beerano sidii baa waxaa nalagu siiya meel oo qofkii beer yaqaanaa yaqaanee hal darab baa nala siiyey halkaa darab waxaa la yidhi waa abuuraysiin waana laydin barayaa kabacdi markaad samaysaan sida qoladan kaleeto oo hadda maraayaan saddex darab bay marayaan oo kala gegedisan waa laydiin badinayaa beertaydin lakiin horta tan aydinku tijaabinayna inaad wax qabsanaysaan iyo in kale waa gartay marka maxaa marka ugu horreysa qudaarta noocee aad rabtaa inaad ku beertaan de hadda samarkii wuu sii dhammaanayaa marka hadda waxay dhaheen waxaa baxaya dheen xilligan sida kaabashka baradhada kabsarada spinajka maxaa la dhahaa bocorka ay noocyadiisa kala duwan sida sakuuniga iyo waxyaalahaas oo kaleeto waxyaalahaasaan baamiyaha waxaasaan beeraynaa haddii ilaaha yidhaahdo marka ma aha waxaad ka ganacsanaysaan waa wax idinku aada guryihiina u isticmaalaysaan maya waana ka ganacsanaynaa guryahaygana waa u isticmaalaynaa already hadda qolaaba nala heshiiso oo la dhaho system sorgan oo africana waxay nagu dhaheen qolada ugu horeysa oo keliya idinka qaadanaya markay soo baxdo annaga waayo waa gartay mar telefishinadu inii yimaadeen laydinka soo duubay waxaa kaloo ka muuqatay beerta ka sokow inay tahay meel aad ku kulantaan oo haweenku ku sheekaystaan oo idinkoo wada faraxsan oo ku sheekaysanayaan marka ma taasuna faa'idaday ka mid tahay miya aada iyo aad waa meel baadiye ah waa meel hawo fiican waa geedihii waa ma garanaysaa shaahi baa meesha ku cabnaa waxaa kaloo meesha ku taalla beer oo digaaga oo organic ah ukuntii iyo cagaa cuntadii iyo wixii baa inta la isku socdaa meel jikooyinaa ku yaallo lagu karsanayaa marka aada iyo aad baan dadkayagii tegey meesha ooga helnay waa gartay maxaa kaloo marka lagu qabtaa meesha oo hadda aad mustaqbalka filaysaan inaad kusii fidisaan waxaan rabnaa inaan kusii fidino haddii ilaah yidhaahdo waxaa meeshii oo guri weyn oo waxaa jira jiiska lagu samayn jiray kioo la dhahay hadda waa laydiin habaynayaa nin asna maalin noo imaanayo meel shinida lagu beero oo laguna baranayo oo asna noo imanaya dhalinyarada trainingship bay siiyaan oo laba sano hal sano ah oo wiilka haddaba t v-ga ka hadlaya waa aragta wuu qaata gabar ciraaqana shalay bay qalin jebisa iyaduna waxaa kaloo naloo ballan qaaday inaan samaynayno farshaxankii soomaalida nalaga rabaa boqorada bermeyska ah wax kastoo ay toli jireen waddankooday sameeyeen marka taasna waana laga rabaa mar waa garta marka farshaxanka oo kale iyaad ka rabtaan inay sameeyaan maxaad ka waxaan u baahannaha rag iyo dumarba wixii yaqaana for example ragga waxaan oga baahannahay wixii yaqaana geedaha sidii loo qoro mooyaha kasha qorigii oo bershinkii koortii geela haamihii iyo saxamadii iyo fandhaaladii oo kaleeto ninkii yaqaano oo kale waa loo baahan yahay dhinaca kaleeto waxaan u baahannahay hooyooyinka darmooyinka wixii sameyn yaqaan qabada wixii toli jiray dhiilaha sida loo tolo yaqaano ama ha noqoto argeeg ha noqoto ama qaba ha noqoto ama caw ha noqoto masafihii xaarimadii daabaca dadkii toli jiray dharkii al-indiga aha dadkii toli jiray oo kaleeto waxaasoo dhanaa loo baahan yahay wixii garanaya oo yaqaana inay nala soo xiriiraan taasna waa u baahanna because guri weynaa jira studentigaa taga oo la geeya holidheeyada oo educationka loo geeya qoladaas marka waxa ay toleen way yaaleen makiinadihiina way yaaleen xataa qofka waa la baraayaa marka waxay dhaheen haddaa waxaa taqaaniin idinka aa taqaaniin a keensataan ama aad garanaysaan wixii kaloo idin aqoonna annagaa idin barayna wixii nina waa u baahanna inaad samaysaan hadhow waxay noqonaysaa africa iyo asia markay noqoto in lacag lagu galayna oo halkaa dakli idinka soo galayna dheheen waa gartay hawshan waxaa qayb ka ah hay-adda aims la yidhaahdo oo dadka soo galootiga shaqooyinka ka caawisa idinka ahaanse ma urur baa tihiin mise hooyooyin is aruursado xaafadahaas degan baa tihiin annagu horta meeshaan markaan soo helaynay dad caadi oo iska socdaanu ahayn markaan meesha soo helayna communitiga xaafadda wendenfaal ka dhisan baan ula imaanay communitigina wuuna caawiye hawsha wuun wuu nala wadaa laakiin waxaa hawsha wada oo oo mas-uuliyaddeeda iska leh haayaddaas ims australia iska leh oo wada barnaamijyada kuwo badan waxyaalo badan oo kala ka disan oo lagaga faa'iidaysanayana way hayaan dadkii wixii danaynaya oo raba inay ka faa'iidaystaan hooyooyinka guryaha joog waxaa jooga islaamo siddeetan sagaashan jooga oo waddanka hadda aan sheego barma u dhashay oo waxay sameeyaan wixii hiddahooda iyo dhaqankaana way sameeyaan beerahana waxbay ka fala halkaasi joogaan marka hooyooyinka soomaalida waxaan kula talin lahaa oo guryaha iska jooga waxay qabtaan aqoon social lifeka oo oo communitigana aan ku dhex jirino subaxi inta guriga looga taga keligood iska dhex fadhiya dadka waxaan kula talin lahaa waaridkood inay soo qaadaan oo meelahaas keenaan si ay maskaxda iyo caqliga ugu soo noqdo oo ay u arkaan ay u xasuustaan waddankoodi iyo waxoodii dambe ugu noqdaan baan jeclaan lahaa in lagu soo ay dadkaas kusoo dheerigeliyaan dadka waaridkaa oo ay halkaa keenaan waana ku salaamaya adigana iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom au xariijin soomaali